asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah mustafa khiyaar markii aan eegay dhibka waddankeennu ku jiro markii aan arkay shirqollada kala duwan ee dalka loo maleegayo markaan arkay aqoonyahanadii dalka samatabixin lahaa inay kaalintoodii gabeen waxaan gartay inay habboon tahay inaan isusoo sharaxo xilka madaxweynenimo ee soomaaliya walaalayaal dalka wax dembi ah kama gelin ma ahi madaxweyne ka socda koox ama xisbi ma ahi madaxweyne raba inuu xukunka xoog ku qabsado ma ahi madaxweyne matelaya qabiil waxaanse ahay madaxweyne matalaya dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan walaalayaal haddii aad i doorataan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan dalka ku soo celiyo xasilooni iyo kala dambayn waxaan jeclahay inaan dadka soomaaliyeed ee siyaasadaha kala duwan wata inaan u furo wada hadal iyo dib u heshiisiin dhammaantiin waxaan idinka rajaynayaa inaad igu taageersan tihiin hawshaas colays ka badan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ii fududeeyo hawshaas aan doortay inaan hoggaankeeda qabto waxaan sidoo kale hawada idiin soo marinayaa gabay yar oo aan tiiriyey anigu waxaan jeclahay inaad ila dhuuxdaan midhaha ku dhex jira waxaana ku bilaabay sidatan dadka dibadda joogow danta guud ma garataan diintii ilaaheen derbi baad ka joogtaan qabiil xuno dayoobaad weli dacal ka haysaan dalkiinnii burburiso dibadahaad wareegtaan daacadnimo ma doontaan danihiin ma garataan derbiyada fadhiidka ah daalka ma dareentaan danta ruuxii doonana dibnahaad ku haysaan dudma aan dhammaanayn dakano aan istaagayn dibin daabyo iyo ciil dadka maad ka daysaan doqon miyaad u dhalateen dareenkiin miyaa maqan dabka kiishidaaye dadka kala fogeeye diintana dhaliile danta guud dayacayana daacadnimaad u wadataan dulligaan ku noolnahay dariskeenu wada arag dabargoysay sheekadu daafaha magaalada reera wada dudaaya dacalladeed ka buuxo danta guud ma eegaan dumarkiiyo carruurtii dalka aan ku noolnahay dib jidhkaa ku badanoo dayac bay u liitaan dugaafadaha suuqyada kuwa daadsan oo quban dad u diirnaxayana dadkaygow ma aan arag dhawarsiga shisheeyana darajaynu moodnaa waa duul mar hadalkuye dadyahumaad isqabataan danta guud ilaashtaan dembigiyo xumaatada dalowmaad ka tuurtaan dawo lagu bogsoodo dacartiyo xanuunkiyo diiftay naga biisana nala baadi doontaan nala baadi doontaan dowladdan dhisayana daacad maad ka noqotaan